magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya waxaa maanta tegay wafdi ka socday dowladda soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada amisom kuwaasoo halkaasi u tegay si ay odayaasha magaalada ugala hadlaan dilkii dhowaan ciidamada amisom halkaasi ku dileen dad rayida wafdigan waxaa ku jiray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo magaaladaasi geeyey maamul ku meel gaarah intii haddaba ay magaalada joogeen wafdigan ayaa ciidamada amisom ee marka jooga waxaa lagu weeraray bambagacmeed waxaana weerarkaasi dhaawac calisa uu kasoo gaaray askari ka tirsan ciidamada amisom xuseen carab ciise oo ah madaxa guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka mid ahaa xubnihii la socday wafdigan goordhoweed ayuu waryaheena ismaaciil xuseen farjar wuxuu uga waramay safarkii marka iyo wixii ay kala soo hadleen odayaasha cabashooyin badan baa naga soo gaaray runtii xagga shacabka halkaa degan iyo meelo badan oo howlgalla ka jiraan marka waana ka u yeedhnay bastoorka african union iyo amisomba odayaashooda ka wareysanayna balse iyakay say ula macaamilaan shacabka meelaha howlgalladu ka jiraan boodhadii naga soo baxay dabadeed waxaanu isku afgaranay in aan mudano ka wada jira israacno oonu soo aragno goobahaas maadaama arrintu ay arrin aad u babaaxad weyn tahay waxaan nala socday nabahelinayay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan xataa sii kaxaynay wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka marka maxaa meeshii baad tagteen dabcan wafdigiina dhibta aad u tagteen oo saad sheegtay oo cabashooyin badan oo amisom ka dhan ah baa ka jiray deegaanka gaar ahaan eedo la xidhiidhay in dad ay laayeen oo kale maxaa isla soo qaadeen markaad meesha tagteen odayaashii deegaankana aad la kulanteen runtii arrintaasaan nagu tagnay markii hore laakiin wixii aanu la soo kulannay iyo waxaanu aragnay waa arrin kasii daran ayaa oo runtii laga murugoodaa baanu la kulannay runtii rilka dhibaato weyn baa ka taagan siiba marka ereyadeeda waxaad moodaa magaalo go-doon ku jirto oo dhibaato badan oo ummadda halkaa degan dhex taallana way jirtaa iyo iyadii oo administration iyo maamul aan meesha ka jirin hay-adihii amnigu ka maqan yihiin dadkii al-shabaab isku soo baxsadeen dadkii amisom isku soo baxsadeen marka cabashooyin badan oo saasaan noo yimi on ka aragnay meesha marka runtii dee madaxweynaha maamul goboleedku maanta wuxuu meesha geeyey district commissiona iyo gabatoore iyo gudnimo kale oo taliyaal ah laakiin runtii waxaa ka maqan dee ma garanaysaa ciidankii loo baahnaa ee xagga xukuumadda federaalka ama maamul goboleedka ee runtii arag gacanta ku sugi lahaa aan arag mala joogaan aad bay uga cawda taasoo keentay markaa dadkii inay de magaranaysaa u u magan galaan magaranaysa ama al-shabaab ama maleeshi maleeshiyeedkii magaranaysaa meesha deganaa oo runtii xoog ku jooga meesha marka arrin yaable baanu la kulanay oo arrintii aan u tagnayba kasii weyn runtii laakiin arrinta aad u tagteen laftigeeda bal haddaynu kusoo yar noqonno maxaa isla gaadheen maxaad soo aragteen arrinta amisom iyo shacabka dhex taalla
waa naloo sharaxay oo force commanderku waana raacay runtii sector oneka runtii taliyaha meesha aagaas ma xagga markana wuu nala joogay way noo sharaxeen say wax u dhaceen wayna sheegeen runtii inuu khalad dhacay xaggooda ah oo ma garanaysaa imikana baadhitaankii gabagaba ku dhow yahay waxaana dhowaan imanaya commission weyn oo madax banaan oo african union sameeyey oo markaa cabirka halka yimaadaan iyaka iyo inako aan wada fadhiisanayno dabeedna xaaladaas iyo xaalado kaleo meesha ka dhacay aan gudagalayno laakiin xildhibaan marka horeba intan way sheegeenoo meelo kala duwanay ka hadleen intan horey u sheegeen inay raaligelin khaladka ay magarans khalad dhacay dadweynuhuna waxay mar hore sheegeen inaanay la shaqayn doonin amisom oo ay macnaa dee ciidan dadkii laynaya u arkaan marka weli miyaana muuqan uun dhibaatada inay weli iyadoo taagantay a ka timaadeen runtii haddaynu runta isu shee for example intaanu joognay annako imika marka gudaheeda ban baa lagu tuuray qaar amisom nin baaba ku dhaawacnay aada ugu dhaawacnay intaanu joognay galabto keliya dhibaatadu waxa weeyaan ilahay baa runti jecela shacabkaas mas-uuliyadda koowaad waxay ka saaran tahay waa waa waa waa waa xukuumadda soomaaliya iyo dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka mogta shacab marka anagu farta intaynu dad kale ku fiirana waxaa loo baahan yahay mas-uuliyadda naga saaran shacabkaas inaan inaku runtii ka gaabna inaan ogolaano amisom waxaa noogu timi inay garab istaagto ciidamadeena ay naga cawto runtii dib xoreynta ka qaadato mushkiladdu waxa weeyaan laakiin arkaynaa inay ka maqan gacantii xukuumadda meesha iyo iyo iyo iyo maamulkuba marka dadkii iyo shacabkii iyo amisom isku soo baxsay khaladaadka oo kale markay dhacaan laakiin waxaa loo baahan yahay imarka aan wadnaa systemka lagula xisaabtami lahaa marka amisom ma garanaysaa haddii ay khaladaadka noocaas galaan saan kuu sheegay imarka commissionka waa imanayaa intanetkood saddex askari oo ku shaqa lahaa intaa ka dhacday halkaa marka waa xidhan yihiin marka oo waxay sugayaan kabad waan garta su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo odayaashii iyo idinku marxa maxaad ku kala timaadeen marka hadalkiina ugu dambeeyey aad ama ha ahaato maamulisada ama arrintan amisom ha ahatee maxaa ku kala timaadeen annaku odayaasha waxaan ku kala nimid inaanu kaskaas waan u sheegnay meeshuu maraya horta kow cabashooyinka ay qabaan oo dhan iyo keiskaasoo kale si waxaan anaku guddigayga ka saarnay sal committee ah la shaqeeya african union oo arrintan handalgareeya inay noo soo gudbiyaan marka systemkaasaanu soo samaynay wixii xuquuqal insaanka ku shaqeyn laftirkooda inay inay inay wasiiradda waa kusoo xidhnay iyaka iyo madaxweynaha maamul goboleedkana way wada fadhiisteen waa wada fadhiisanin si ay iyakuna ris maaragtay direct ah u wada macaamilaan oo cabashooyinkooda ugu gudbiyaan marka anagu rolkii runtiina laga rabay ka guddi ahaan iyo baarlamaan waa ciyaamay laakiin saan ku sheegay de cases badan baa jira oo dadgal u baahan de anaguna markaa runtii inkastoo awoodahaygu iska yaryihiin laakiin waa waa bilownay
kaasi waxa uu ahaa xuseen carab ciise madaxa guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya oo qadka taleefonka ugu warramayey waryahayaga ismaaciil xuseen farjar